xili maalinta shalay loo dabaaldegayay munaasabadda sanad guurada koowaad ee radio isnai markii dhidibada loo taagay bishii may ee sanadkii labada kun iyo labaatan ayaa waxaa ka hadlay qaar ka tirsan bahda waxbarashada magaalada jowhar iyo wasaaradda waxbarashada hirshabeelle cumar saalax cabdi oo ka tirsan macalimiinta jaamacadda balaasma ee magaalada jowhar ayaa sheegay in radio isnai ay kaalin weyn ka qaadatay horumarinta waxbarashada isagoo maamulka idaacadda ugu baaqay in la kordhiyo waqtiyada la baahiyo barnaamijyada waxbarashada ugu horeyntii waxaan mataqaanaa aan u mahad celinayaa wariyayaasha sida cabdicasiis ee raadi isnaay raadi isnaay waxaan u hambalyaynayaa stakeholderskeeda waxaan kaloo u hambalya oo ah dadka maamulo iyo shaqaalaha iyo wariyayaasha dhammaan waxwaaye waan u hambalyaynayaa waxaan leeyahay hambalyo sanad guura wacan hawsha aada ummadda u hayseen meeshii iyo beelka dheer sii gaarsiiya ummadda waa idinku diirsatay marka marka xiga inkastoo idaacadan waqti yar ay furan tahay haddana shaqooyinka ay qabatay shaqooyin aada muhiim u ah oo aada u ballaaran waaye qiyaastii waxay sanad unbay furneed marka la fiiriyo may kii ayaa la furay aa la bilaabay qaybta marka la fiiriyo barnaamijyada ay ummadda usoo bandhigayseen waxaa ka mid ah magaalada waxbarashada muhiimadda waxbarashada ay leedahay iyo sidii waxbarashada loo horumari lahaa waxna waa dhiman yihiin waxyaabaha mataqaanaa dhiman oon isleeyahay waa dhiman yihiin waxawaaye ayada oo mataqaanaa waraysyada la ballaariyo lagu ballaariyo maamulayaasha lagu ballaariyo macalimiinta inteeda badan maamul ku-xigeenada ardada waalidiinta la wareysto sidii mataqaanaa oo loo heli lahaa waxyaaba wax looga qaba lahaa waxyaabaha mataqaanaa caqabadaha ah ee waxbarashada hortaagan dhinaca kale wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka hirshabeelle abuukar xasan abuukar ayaa warbaahinta isnaa ku ammaanay tabinta arrimaha bulshada gaar ahaan waxbarashada iyo isku xirka wasaaradda waxbarashada iyo baahiyaha ka jira dugsada hirshabeelle
runtii raadi isnaay waa raadi u shaqeeyo bulshada runtiina ka shaqeeyo arrimaha bulshada ay ku jirto waxbarashada annagu haddaan nahay bahda waxbarashada waxaan u haynaa abaal ah inay nagala qayb qaadatay baahinta horumarka waxbarashada hirshabeelle guud ahaan iyadoo ay tahay idaacad aada iyo aada micnaha u qiimo badan dadkuna aada u dhegeysaan wixii wasaaradda markaas ay rabto inay gaarsiiso bulshadani markaasa gacannaga sii jirtay marka markastana u heelan inay u shaqayso shacabka hirshabeelle marka waxaan leenahay hambalyo idaacadda isnaay waxaan rajaynaynaa inay micnaha guulo kale kusii tallaabsato intay jirto insha allah muddadii sanadka ahaa waa laga dareema guud ahaan degaanada hirshabeelle idaacaduhu iskuma jiraan idaacad isnaay waa idaacad u heelan inay ka shaqayso marka bulshada wasaaradda waxbarashada markay qabanayso tababaro ama ay qabanayso tashi ama ay qabanayso xaflad oo imtixaanaadka lagu soo dhejinayay iyo runtii tallaabo kasta oo u qaadayno dhinaca bulshada aan ku gaarsiinayno micnaha waxay naga siisay waxay naga qayb qaadatay qayb aada muhiima idaacadda isnaay ayaa la aas-aasay shan iyo tobankii bishii may sanadkii labada kun iyo labaatan iyadoo maalinta shalay loo dabaaldegay munaasabad weyn oo lagu xusaayo sanad guurada koowaad ee idaacadda isnaay ayaa shalay lagu qabtay magaaladan jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle